bismi illaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada hadduu alla idmo warka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xafiiskiisa kula kulmay madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo uu ka dhegaystay warbixin ku saabsan howlaha maxkamaddu ay hayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maalinimada beriha laga samaynayo guud ahaan dalka isu soo baxyo roobdoon ah si looga alla looga baryo in dadka soomaaliyeed uu abaaraha iyo colaadda ka dulqaado xaaladda deegaanada abaaruhu ay ka jiraan ee gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa laga dayrinayaa iyada oo deegaanada somalilanna ay ka socdaan dadaallo dadkaasi loogu gurmanayo wejigii labaad ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dowlad goboleedka puntland ayaa maanta ka socota caasimadda puntland ee garawe qodobada wararka caalamka ee dhegeystayaal rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu idiin hayana waxaa ka mid ah dagaalyahanada maleeshiyaadka argagixisada ee daacish ayaa lagu soo waramayaa inay weerar ku qaadeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq ee muusil halkaasoo dhowaan kooxda daacish laga xoreeyey
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebookga redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan uu idinkugu talagalay haatanna dhegaystayaal u diyaargarooba qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan waana maalinimo axada taariikhduna ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha novembar sanadka laba kun iyo lix iyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu magaalada muqdisho gaar ahaan xafiiskiisa kulan kula qaatay madaxda sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo uu madaxweynuhu ka dhageystay warbixin ku saabsan howlaha maxkamaddu ay hayso wariyaheenna cabdirashiid nuur ibraahim ayaa qodob-wareedkaasi inoo haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali shuute iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya jarnaal liibaan cali yarow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn warbixin ka dhageystay madaxda maxkamadda ciidamada iyagoona ka warbixiyey howlaha adag ay maxkamadda ciidamada u hayso qaranka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa labada mas-uul ku ammaanay shaqada adag ee ay sida daacadnimada ah u guteen gaashaanla sare xasan cali nuur shuute iyo jarnaal liibaan cali yarow muddadii afarta sano ee lasoo dhaafay oo ay maxkamaddu qabatay shaqooyin waaweyn kuwaasoo aan waxqaladaad ama cabashooyin ah ka imaanin saraakiil dhalinyaro ah oo si daacadnimaha ay ugu jirto ugu qidmeeyey shacabkooda ayaa tihiin waana tan aad ku mutaysateen ammaanta iyo bogaadinta ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxaan idinkugu gubaabinayaa in aadan cidna uga hibaysan shaqada garsoorka ee aad qaranka wakiilka uga tihiin taasi ayaa allana idinkugu xisaabtamayaa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida jarnaal liibaan cali yarow ayaa madaxweynaha ugu mahad celiyey sida wanaagsan ee uu ula shaqeeyey maxkamadda isagoona hoosta ka xariiqay xukunadii kala duwanaa ay maxkamaddu ciidamada riday ama fulisay aanan wax faragelin ah ku imaanin xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ugu dambayntii gaashaanla sare xasan cali nuur shuute iyo jarnaal liibaan cali yarow waxa ay shahaado sharaf guddoonsiiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud cabdirashiid nuur ibraahim telefishinka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maalinta beri ah guud ahaan dalka soomaaliya laga sameynayo isu soo baxyo roobdoona si alla looga baryo in ummadda soomaaliyeed uu ka dulqaado abaaraha iyo colaadaha arrintan ayaa waxaa shaaciyey agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda soomaaliya sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere wuxuuna bulshada ugu baaqay inay isu soo baxaan roobdoonka
ummadayna islaamka waxaan u sheegaynaa in birito taariikhdu ay tahay afar iyo toban bishii kow iyo tobanaad gobolka banaadir laga samaynayo roobdoon gobollada kale ee waddankana waa loo jeediyey waana ka codsannay in la sameeyo roobdoon oo la dukado salaatulistisqa la soomo la istikfaarsado dhibaato ayaa dhacay abaar baa dhacday dadkii baadiyaha waa ku xoolo beeleen soomaalina sida aada og tihiin waa dad rucaab ah xoolaaley iyo beeraaley beledka laftiisu laguma cuno wax aan baadiye ka imaanin oon amba beeraha ka imaan ama aan ka imaanin xoolaha hadday caano tahay hadday hilib tahay hadday subag tahay sidaa daraaddeed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo gobolka banaadir golaha wasiirada dhammaan waxaa la iclaaniyey in birito oo isniin ah afar iyo toban bisha kow iyo tobanaad ay tahay november in salaatul istisqa la dukado gobolladoo dhan laga dukado waddanka gaar ahaan in ay u tafaxaytaan oo dadka ay kiciyaan steedyada dowlad goboleedyada si dadka ama ummadda soomaali isku hal mar ilaahay ay u qaabilaan oo loo dukado salaatulistisqa salaatulistisqa macnaheedu waxaa weeye salaada la yidhaahaa roobdoon
dhinaca kalena isla wararka abaaraha ayaanu ku jirnay dhinaca gobolada waqooyi ee dalkeena soomaaliya ayaa waxaa laga deyrinayaa xaaladda nololeed ee dadka halkaasi ku nool iyadoo dadaallo loogu gurmanayo dadkaasina ay socdaan si gaara deegaanka lagu magacaabo ceelaf weyn oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka mid a meelaha abaaruhu ay saameeyeen oo dadka ay xaalad nololeed ka cabanayaan waryaheena cabdirasaaq saleebaan ayaana halkaas warka nooga soo diray deegaanada gobolka sanaag ayaa waxaa xilligani ka jira abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada iyadoo xilligan ay bulshada ku noolee halkaasi ay cabajo ka muujinayaan bilayaala-aan iyo xaalad abaareed ee gobolkaasi dadka deegaanka qaarkood aanu khadka telefonka kula xidhiirnay ayaa waxa ay sheegayaan inay abaartaasi ay kusii fidayso deegaanno hor leh haddii aanay gorme aanay ka helin dhibaataduna ay sii badan karto saarax axmed nuur oo ka mida odayaasha deegaanka ceraf weyn ee gobolka sanaag ayaa waxa uu guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay gurmad deg dega la soo gaadhaan
xoolaha xoolaha cunaya dadka dadka cunaya ku xiga iyo iyo daag iyo waxalaalo waxa ilaahay hadda hayaankii ka yimi hal dadkankiisa hal halkii igaaleen igaaleen iyo hayaankii ka yimi ee hadda wuu maraya ee magaaciga heerkii maya maya wey maya wey wax yaroo biyaa dawladdu soo bixisay mooyaane dawladdu sagaalna waayu boqordoyoodan soo bixisay mooyaane cid kale oo ilaahay adeegsaa wax nooga yimaadeen ma jirto masaa dadkaas lagu adeegaleeyihin laakiin walaa xaaladdu waa meel xunbay maraysaa xoolo waa laga jiriyaa hadalkooda iyaga daada si kastay ahaataba deegaanada gobolka sanaag ee xilligani abaarta baana ay ka taagan tahay ayaa waxa ay ka mid tahay celaf weyn garadag goosweyne iyo guud ahaanba bariga sanaag wejigii labaad ee doorashada xildhibaanada aqalka hoos ee baarlamaanka soomaaliya u matali doona dowlad goboleedka puntland ayaa maanta mar kale ka socota magaalada garowe ee xarunta puntland wariyaheen halkaasi nooga soo warmay yuusuf maxamed maxamuud ayaana arrimahaasi goordhow ka wareysanay aad baad umahadsan tahay magaalada garowe waxaa mar kale saas ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya u matali doona puntland iyadoo horey ay xusin mudan tahay in loo doorto labaiyo toban xildhibaan oo kamid noqonaya soddon iyo todobaad xildhibaan ay puntland ay qoondada u yeelatay taas waxaa doorasho loogu dareeray ergooyinku ay ugu dareereen toddoba xildhibaan oo kamid noqonaya soddon iyo todobaasi xildhibaan ilaa hadda doorashada waa ay socotaa qayb kamid ah qayb kamid ahna waa ay soo dhamaatay ilaa afar xildhibaan baa hadda la doortay saddex xildhibaanna waa ay dhiman tahay waxaa lagu wadaa saacadaha soo socotaa in lasoo gabagabeeyay si wanaagsan bay usocotaa guddiga doorashooyinkuna waxay sheegeen inay sidii loogu talagalay usocoto korjoogto kala duwan oo ururada bulshada rayidkaa joogta ergada waxaa la baray maalmo ka hor inta aysan soo gelin codaynta habkay u codayn lahaayeen nidaamkay umar lahaayeen codaynta marka ilaa hadda si wanaagsan baa ku socdaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosable ayaa ka qayb galay kulan soo dhaweyn oo maamulka gobolka banaadir uu sameeyey wafdi isaga uu hogaaminaya oo qayb ay ka yihiin xubnaha aqalka sare u matalaya dowlad goboleedka hirshabelle wuxuuna codsaday in dhismaha iyo dhammaystirka maamulkaasi gacan lagu siiyo waryaheena nuur siciid tahliil ayaa qodob wareedkaasi inoo haya cashe sharaftan uu guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho u sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo siddeedda sanatar ee maamulkaasi u matalaya aqalka sare ee dalka ayaa ah mid lagu taageerayay maamul goboleedka cusub ee hirshabelle munaasabadan soo dhoweynta ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan fanaaniin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cabdirasaaq cusmaan xasan jurinle oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee u matalaya puntland iyo samsam daahir maxamuud oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee u matalaya galmudug ayaa munaasabadda ka sheegay in la garab istaago maamul goboleedka cusub ee hirshabelle waxaan uga mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir oo ah hooyada soomaaliyeed oo ah meesha soomaaliya oo dhan ay kusoo hidato xalfadan sharafta leh oo lagu soo dhaweynayo maamul goboleedka hirshabeelle sidoo kale annagana anoo ku hadlay magaca galmudug waxaan leeyahay hirshabeelle soo dhowaada garabkiina ayaan taagannahay waa u hambalyeynaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay xilkaa culus inuu u fududeeyo haddaan magacii sanatarada soomaaliyeed oo qaarkood weli ay dhiman yihiin intoodii badnayd laakiin ay hadda dooran yihiin waxaanu kaa ballan qaadaynaa inaanu kula shaqaynayno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo munaasabada ka hadlay ayaa madaxweynaha hirshabeelle ka codsaday inuu xoogga saaro dhismaha waddada isku xirta jowhar iyo muqdisho deriskaaga xuquuq badanoo kugu leeyaha layidhi xuquuqdii inaan qaybtayna ka qaadanaa la rabaa madaxweynuhuna asaaba ka dhawaajiya waxaan leenahay dadku waxaa hayso wadda xumo isu socodka magaalada iyo gobollada waddadii isku xoraysay ayaa ka xun xoogaa waxaad moodaa in arrintaasi ay maaragtay baar fiita ka baxo kale ay tahay waxaan leenahay waa kugu garab istaagaynaa weliba annaga waddooyin dhisinta si fiican u naqanaa waa barannay waxaad u soconaysaa hal saac iyo bar markaad rabto inaad aada ama hal saacaad sii soconaysaa waa soddon kilomitir
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen adowa waxa uu maamulka gobolka banaadir ku ammaanay isbeddelka horumarineed ee ka muuqda caasimadda
mudane guddoomiye aad iyo aad waxaan uga ammaanaynaa gobolka banaadir oo aan sheegnay inuu yahay national entity oo astaan qaran u yahay sida aad u horumarisay sanadkii aad shaqada joogtay waxaan markhaati ka nahay arrinta laamiyada walaysa aad u badan bay magaalada ka furtay quruxdeeda iyo wanaaggeedana waa ka muuqataa magaalada adiga iyo tiimka kula shaqeeya ee gobolka banaadir ka shaqeeya dhammaan ay u hoos cidna ma hoosaysa ay u yar yihiin gabdhaha xaaqa oo aan runtii kusoo marno maqribadii waddada abisone iyo middan madaxtooyada iyo meelo kale oo kala duwan ayagoo xaaqaya inaan hambalyo halkaan uga dirno nidhaahdo gobolka banaadir horumar weyn oo la taabo karaa laga qabtay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa munaasabadda ka sheegay in maamulkiisa uu xooga saari doono dhismaha waddooyinka shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaan u istaagi doonaa insha allahu tacaala dhismaha waddada annagoo isku talagalayna oo aanan tuugsi aan meel u fadhinayna aanan lahayn iskaa wax u qabsan ku dhisanaynaa bulsho caalam annaga waa naqaan doonar waxay yihiin waa naqaan waxtarkoodu waa naqaan laakiin waxaa xaqiiqo ah marka la arko inaad wax qabsanayso unbaa lagu soo istaagaya marka la arko inaad adigu ka maarmayso marka ayuu qof walba wuxuu isku dayi doonaa inuu asna ku yidhaahdo waa kaala qayb qaatay oo ogow ha hilmaami marka waa maxuu ahaa waa inaan annaga fara fadhiga ka kacno waa inaan annagu dhisanno insha allahu tacaala beledweyne iyo matabaanna waa ka soo bilaabi doonaa waddada jawharna waa ka soo bilaabi doonaa xamarna waa ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala munaasabadda kadib ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu bilo sharaf guddoonsiiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa iyo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble nuur siciid taalesn t v magaalada muqdisho
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay howlgallo ka sameeyeen deegaano ka tirsana gobolka bakool halkaasoo laga xureeyay maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab maxamed xasan cabdiraxmaan oo ku sugan gobolka bakool ayaa warkan noo soo diraya weli waxaa socda howlgallada ka dhan ka ah maleeshiyada ee nabaddiidka ee al-shabaab oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ay ku bacsanayaan haraadiga maleeshiyada al-shabaab qaybaha ay kaga haysan yihiin ama ay kaga sugan yihiin gobolka boqol marka laga soo tago qabsashada iyo ciidamada xooga dalka ay la wareegeen deegaanka algaras waxaa kaloo jira deegaano kale hoos taga oo ilaa iyo saaka ciidamada ay la sheegayo in iyaga ay gaareen mana jirto ilaa iyo hadda wax isku horimaad oo ay kala kulmeen maleeshiyada al-shabaab balse mar aan la hadlay abaanduraha ciidanka xooga dalka ee ku sugan gobolka bakool kunow maxamed yare ugaas waxa uu ii sheegay in ay hayaan xog deegaan maleeshiyadaasi ay isku uruurinayaan balse waxa intaasi uu ku daray in ay iyagana ay qorsheynayaan inay deegaanadaasi la sheegayo inay maleeshiyaadkaasi ay isku soo uruurinayaan inay weex ay ku qaadaan isagoo ujeedkana uu ku sheegay guud ahaan in maleeshiyadaasi laga dulqaado dadka shacabka oo halkaasi dhibaato ba-an iyaga ay uga hayaan
dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa telefis waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkan akhbaaraadka caalamka ayaanu eegeynaa dagaalyahanada ururka daacish ayaa lagu soo waramayaa in ay weerar kusoo qaadeen deegaanadii dhowaan laga saaray ee ku yaala dalka ciraaq oo ay ka mid tahay nawaaxiga magaalada labaad ee dalkaasi ugu weynee muusila wararku waxay sheegayaan in kooxda daacish ay gawaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey kusoo weerareen bariga magaalada qaadisiya oo ay ku sugnaayeen qaar ka tirsan ciidamada ciraaq weerarkaasina waxaa la sheegayaan khasaaro dhimasho iyo dhaawac loogu geystay waxaa kaloo weerarkaasi ay u adeegsadeen baa laleeyahay kooxda daacish hoobiyaal garneelo iyo sidoo kale qoryaha culus si mar kale ay dib ugu soo laabtaan meelihii lagala wareegay toddobaadkii lasoo dhaafay sarkaal saro ka tirsan militariga ciraaq oo aan la shaacin magaciisa ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi mar uu la hadlayay wakaaladda a f b waxa uu sheegay in kooxda daacish ay meelo badan ka qabsadeen sidoo kalena uu sheegay inay dudumiyeen oo ay aasaheen godad ay kooxda ugu tala gashay in ay dhaafin ama aysan marin gaadiidka ciidamada dagaalka ee dalka ciraaq hay-adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiya i o m ayaa waxay sheegtay maalinta sabtida oo shalay ahayd ugu yaraan sagaal iyo afartan qoys in ay ku barakaceen dagaalka dhowaan ka dhacay dalka ciraaq gaar ahaana weerarada rogaal celiska ay kooxda daacish ay kusoo qaaday deegaanadii laga saaray dhegeystayaal waxaa intaasi inoogu dhamaaday warkii caalamku aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waad ku mahadsantihiin sida warkeena aad u dhegeysateen qofkii warkan doonayana waxa uu dib uga heli karaa website-keena radio muqdisho dot net